ahayd ee anigu aan soo dalbaday kaasoo aan ugu talagalay inaan warbixin idinka siiyo xaaladda iyo hadallada socda ee u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada waa ku mahadsan tihiin inaad iga aqbasheen codsigayga aan idinka codsaday idinka dalbaday kulankan gaarka ah si waafaqsan dastuurka kumeel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inta aanan u guda gelin warbixinta guud ee shirkii dhuusamareeb waxaan rabaa inaan guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh aan uga mahad celiyo shaqadii wanaagsanayd ee aada meel mariseen muddadii saddexda sano iyo barka ahayd iyo howlaha baaxadaha leh ee aada suurtogeliseen oo ay ugu horeeyaan shuruucda hortabinta u leh dowlad dhisidda soomaaliya sida sharciga doorashooyinka iyo shuruucda kale sanadkan labada kun iyo labaatan wuxuu ku bilowday duruufo adag oo hakad geliyey howlo badan oo la qaban lahaa maadaama cudurka safmarka ah ee covid nneteen uu saameeyey dhammaan caalamka iyo dunida intiisa kale sidaas oo ay tahay haddana waxaa noo hirgashay ama noo hirgalay inaan meel marino labaiyo toban sharci oo ay muhiimadiisu yihiin ama ugu muhiimsanaa sharciga doorashooyinka sharciga batroolka sharciga statistiska sharciga duulista rayidka sharcika sharciga ka mid noqoshada hay-adaha damaanadda maalgashiga darafyada badan sharciga furdooyinka sharciga warbaahinta iyo kuwa kale tiro intaas ka badana waad ansixiseen aniguna waa saxiixay sanadihii lasoo dhaafay labadii kun iyo sagaaliyo toban iyo kii ka horreeyey labadii kun iyo sideed toban runtii waxaa qabateen howl aada iyo aada u culus oo marka loo fiiriyo dadkii idinka horreeyey ama baarlamaanka idinka horreeyey runtii aada muujiseen howlkarnimo iyo shaqo badan waan idinkaga mahad celinaynaa howlahaas hortabinta u leh dhismaha hay-adaha dowladda kubcinta dhaqaalaha iyo xoojinta hay-adaha amniga nooma suurta gasheen haddii aydan la imaan dadaal dadaalka iyo shaqooyinka dheeriga ah ee ay sameeyeen guddoonka golaha guddiyada joogtada ah iyo guud ahaan xildhibaanada baarlamaanka tobnaad